war-saxaafadeed ku saxiixan taliska ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu yidhi kow iyo labaatanka shawaal kun afar boqol afartan iyo lixda hijriyada dhanka kalena waafaqsan sagaal iyo tobanka abril labada kun shan iyo labaatanka ciidamada mujaahidiintu waxay maanta barqadii weerar madaafiic ah la beegsadeen xarunta sirdoonka riddada ee magaalada muqdisho madaafiicda ayaa ku dhacday gudaha dhismaha loo yaqaano habar khadiijo oo ah xarunta ugu weyn ay jawaasiista riddadu ku leeyihiin caasimadda muqdisho dhismaha habar khadiijo ayaa sidoo kale waxaa ku yaala xabsiyo dhulka hoostiisa ah oo ay sirdoonka saliibiyiinta maraykanka ku xiraan kuna ciqaabaan shacabka soomaaliyeed iyo dad muslimiin ah oo ay dunida dacaladeeda kasoo qafaashaan si qarsoodi ahna u keenaan xarumahan si ay ugu ciqaabaan war-saxaafadeedka oo sii socda ayaa lagu yidhi madaafiicda ayaa allah fadligiisa ku hoobatay bartilmaameedkii lala beegsaday waxaana halkaasi cadowga ka soo gaaray dhimasho dhaawac iyo burburka xafiisyo iyo qalab muhiim u ahaa saliibiyiinta iyo murtadiinta ahaana bartilmaameedka weerarka mujaahidiinta sidoo kale war-saxaafadeedka ayaa lagu yidhi taliska ciidanka mujaahidiintu wuxuu bogaadinayaa halyeyadii fuliyey howlgalka lagu beegsaday xarunta jawaasiista riddada wuxuuna xaqiijinayaa inay sii socon doonaan camaliyaadka lagu beegsanayo madaxyaweynta cadowga meel walba oo ay ku sugan yihiin war-saxaafadeedka ayaa lagu soo gabagabeeyey xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay u dagaalamaysaa dhowritaanka badqabka ummadda muslimka ah hirgelinta shareecada islaamka ah iyo inay dhammaan dhulalka muslimiinta ka xurayso gaalada iyo murtadiinta dabadhilifka u ah mar kale waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku celinaysaa dalabkii ahaa in dadka muslimiinta ah ay ka fogaadaan saldhigyada xarumaha iyo xafiisyada cadowgu ku leeyihiin degmooyinka iyo deegaanada ay xoogga uga heestaan ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ballan ku qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta iyo dabadhilifyadooda murtadiinta ah ilaa eegeyga soomaaliyeed ka saarayso cadowga horarka ah ee ku soo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteeda ay allah ugu sugnaanayso allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi
حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الله